ee wuxuu xukumay shufcadu inay jaarka u sugnaato taas buu xukumay kafaaradoo kale waxay ahayd dee cid dee waa cid u timi ama shaksi mucayan oo iftaar laba yimuu kafaaro kuba xukumay oo inuu kafaaro bixiyo cibaaradii baa markaa waxay noqotay wuxuu xukumay kafaaradu markaa ruux mucayana lama eegayo shaksi gaaroo imaka wixii xukumkii ku dhudhacay maba jirto wuxuu laazimiyey ama xukumay kafaaradu inay ka timaado iftaarka ay kaba timaado ama ay kafaaradu iftaarka ay kuba sugantay waxay leeyihin halkaa barhkood baa yidhi cumuum baa taa aan ka qaadanaynaa oo waxaan cumuumka ugaba qaadanaynaa hadalkan baaba wuxuu isu rogayaaba qowl uu yidhi iyo hadal uu yidhi oo lasoo naqliyo o laga soo xikaayoodo cibaaradan ha lagaba cabireen oo markaa taqdiirkii baaba noqon si wuxuu yidhi alkafaaratu fi liftaar markaa iyadoo qado gaara aanay ahayn xakaayo xaala gaara aanay ahayn inuu yidhi baaba hadalku isu rogaya alkafaaratu fi lifdaar ama uu yidhi ashufcatu liljar taasna dee waa cibaaro cumuum uu kaba imanayay marka hadday usluubku taa u yimaado oo annadaasi ay meesha soo gasho cumuum way faa'iideyn laakiin hadday usluubkaa hore ama cibaaradaa hore ay tahay cumuum ma faa'iideyse barhkood baa taa yidhi isaga kalaamkiisa waa dambeeya wa qaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen in ruwiya haddii la wariyo annahu kana yaqdi inuu cibaaradan kaana meesha timi dee ficil mudaaracna way gashay hadalkiibaa iman istimraar ma keenaysaa xaaladane hadday cibaaradu noqoto kaana yaqdi waxa weeyaan dee bishufcati liljaari ama kaana yaqdi bilkafaarati fi liftaari taasoo ama dee waxa weeyaan taas hadday cibaaradu noqoto kaana meesha ay timaado tuculliqa bicumuumihi cumuumkiisaa lagu tacalluqayo bacnaa cumuum baa loo qaadan oo cumuum baa ka iman lana dalika dalikadu waa madkuurayo marka waa kaanadan laba isticmaalay kaanadaasi lidawaami dawaam bay u sugnaato ujeedadu waxay tahay waramid laga waramayo can dawaami ficlih marka la yidhaha kaana yafcalu kada sidaasuu samaynayay ee wuxuu mar sameeyey ama laba gooruu sameeyey cibaarada lagama cabiri karo facala kada baa la odhan lah ee wax markaa noqnoqday oo markaa marar kala duwan la sameeyey ayaa cibaaradan laga cabiraa markaynu curfi ahaan ama caadi ahaan aan eegno oo waxay tahay ikhbaarun can dawaami ficlih markaa waxay noqon oo hadalkii inoo soo baxaya in shufcada inuu u xukumi jiray bal maalan jaarka sidaasuu u xukumi jiray xaalo kastoo dee timaadaba in waa wax ficil soo noqnoqonaya ama wuxuu daa'imay ama shariik ha noqdo ama mujaawir haba noqdo kafaarada inuu u xukumi jiray dee iftaar haddii soomkii la jebiyo ama jimaaca lagu jebiyeyna waa wax soo noqnoqday oo dee dad kala duwanna marka ay kaba dhacayso ama dee wax kaleba soomkiiha laguba jebiyey taas bay yidhaahaan alaa tara tan wuxuu usii wadaa uun kaanadu inay bal istimraar keento ama dawaam keento marka la eego xataa luga hadaanay keenina curfi ahaan annahu yuqaalu waxaa la odhanayaa fulanun hebel oo miyaanan arkayn in la odhanayo waa xaggaa inay dawaan meesha hadalkani keenayo fulanun hebel kaana yaqri dayfa nin martida sooriyeeye ayuu ahaayoo deeqsiya wayasnacu waa samayn jiray almacruufa macruufkii oo macnaa wuxuu leeyahay cibaaradan hadduu ninku maalin marti cid uu cid marti geliyey ama laba cishaba cid marti geliyoo wax caado aanay uba ahayn lagama cabiro kaana yaqri dayfa lagama cabirayo ee dee qara dayfa iyo waxbaa la odhan laha ruux aanay macruufkan inuu sameeyaa dhaqan iyo caado iyo wuxuu badsaday u hayna lagama cabiro markaynu eegno curfi ahaan iyo caadi ahaan kaana yasnacu lmacruufa macruufkuu samayn jiray waa wax markaa uu joogto ulaba iman jiray wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati waa nebi markaa ismaaciil ehelkiisa wuxuu amri jiray salaada wa araada takraar dee takraar baa halkan loola jeeda maaha inuu maalin intuu faray bes taa laga cabiray isagoo maalin keliya faray ehelkuu fari jiray salaade waa wuxuu had iyo goor ehelkiisa odhan jiray oo uu fari jiray salaadii ayuu fari jiray marka kaana markay sidan tahay khaasatan ficil mudaaracna kaba dambeeyo walow dee bal maalan kelimada kaana asalkeedu uu ahaa bal maalan xagga luqada dee ficil dhacay uunoo waqti hore dhacay ama waqtigaa wixii ka horreeyey dhacay un ay ifaadeynayso ama ficilkaasi ha takaruro ama yaanu takarurinbe laakiin caadadu markay tahay haddii sababkan laga cabiro cibaaradaa laga cabiro in meesha takraar jiro waxa kusoo noqnoqday uu jiro dee takraarkiina waa macnihii cumuumka halkaa inoogaba imanaya oo bal qolooyinkana waxay leeyihiin kale uu inoo soo naqliyeen u magacaabin haddii meeshii cibaaradan aynu lahayn cumuum ma keenayso saqada bishufcati aljaar oo kale cibaaradaas de bal waxay xadiis ahaan u tahayna waa taan sheegayba qadaa bishufcati aljaar cumuum ma keenayso oo xaalo khaasa iyo sifo khaasay noqon kartaa haddaan sifadii garanaynana iyadaan ku fasirayna haddii kalena tawaquf baaba iman oo meeshii ijmaal baa iman oo dee makanuu ahaa mase sifadan u ahaa mise sifadana xukumka keentaa meeshii la kala saari waaya ama la kala garan waaya taasoo kale haddii kaana ay raacdo waxay faa'iideyneysaa takraar ama kaanadu istimraar bay faaideysaa kaana yafcalu kada kollayna waa kalaam culimadan xataa axaadiida sharaxdiya meelo kaleba ay soo celceliyaan oo luqadii bal waa baab eh caadadna kolley waxay keenaysay takraareh nusuusta markay ku timaado miyaa istimraarkaa lagu fasiraya mise oo nusuusta ay ku timaado mise laguma fasirayo oo waxaan ficilkan ficil soo noqnoqday inuu yahay curfigu markaynu eegno cibaarada haddii laga cabiro dee takraar buu keenaya dee marka waxay leeyiin kol haddii bal caadadii taa tahay oo ruuxii aan macruufka mararuun sameeyeen u dabiico u ahayn kaana yasnacu lmacruufa aan la odhanayn kaana yaqdi dayfa aan la odhanayn hadday kaana yaqdi ay meesha timaado waa in cumuum aan ka qaadano inoo faa'iidayso sheekhu labadaba qowl kaa horun buu ku socdaa wuxu uhi wasaxiixu qowlka saxiixi annahu laa farqa farqi inaanu udhaxayn weyo oo wax farqigoo udhaxeeya aanu jirin an yakuuna bilafdi ina ay tale anna meesha inay lafdi anna ah ficilkan qadiyadan caynta lagu soo naqliyo aw gayriha amase lafdiga anna gayrkii laguma soo naqliyo oo uu ahaado wax farqigoo udhaxeeya ma jiro liannahu qad yurwaa in la wariyaa la arkaa lafdatu anna anna lafdigeeda fi lqadaa'i marka qadaha bimacna xukmiga ahaa in lagu wariyo oo marka uu noqdo bimacna alxukmi fi sifati almaqdiya fiiha sifadan kolba xukumkani uba dhacayo sifadaasun gaar ahaanteeda in xukumkani uba dhacay ama looba xukumay walaa yaqtadii marka aanu keeninoo alxukma xukm fii gayriha sifadaa gayrkeed xukm meeshii yimaado aanu keenin oo labadii arrimoodba wuu radiyayaa wuxuu leeyahay may cibaaraadkaas hore xikaayaadkaas khaaska ah ama dee raawi inoo soo naqliyey markaa afcaal gaara ama axwaal gaara oo mucayanana wax markaa ku yimi oo ama xukum ahaa uu inoogu soo naqliyey siqada cumuum haba lahaatee cumuumkii ma faa'iideynaysa ama anna ha ku jirto ama kaana ha ku jirto ama yaani ku jirinoo ta hore ee intooda badan ay kuba tegeen haba noqoto marka labadoodiiba wuu yar wuxuu isagu kaga jawaabayo qolooyinka istidlaalkooda ama xaggay eegeen kuwaa yidhi anna hadday meesha timaado cumuumki bay keeni kaana hadday timaado cumuum bay keeni isagoo taa ka jawaabayu ta annadiibuu inoo soo horreysiiye ayaa wuxuu leeyahy horta farqi uma dhexeeyo in anna meeshii ay gashiya in kale waxaanay uguma dhexayn buu leeyahay lafdigan anna marka san oo kale la isticmaalayo laba xaalo ama laba sifay ku timaad ku iman kartaa midi waxa weeye in ficil gaar ahaan loogaba jeedo mucayanahuno arrintu ay noqoto macnaa qad waa tan uu sheegaya bimacna alxukmi fi sifati almaqdiyi fiiha in meesha ay noqoto oo looga jeedo ficil xaqiiqiyo dee xukum dhacay oo rasuulkii ilaahay rido dee xukumkuna markaa sifo khaasuu u dhacaya ciddii markaa kolba xukumkaa loo ridaya sifadii uu lahaabay noqon oo qowl aanu ku jirin saa dee cibaarada hore yidhi qowl bay dib u noqonaysaa ama qowl baa ma-aalkeedu noqonaya aan qowl kuba jirin ee xukumun loogaba jeedo oo marka la yidhaha qadaa biana shufcata liljaar ay ahayd qadiyo mucayanaha oo hortiisa taalay uu eegayay oo markaa xukumkaasuun loo riday taasi way ixtimaalaysaa buu leeyahay waxaa kaloo ixtimaalaysaa imika oo inay meesha qowl jiro oo arrintu aanayn qadiyo mucayana oo xukumkan keentay aanay ahayn qowlba ay tahay oo ay la mid tahay un isagoo yidhi ashufcatu liljaar oo wuxuu xukumay macnaa dadka laazimiyey oo u fato dee rasuulka ilaahay dee tabliiqii gaadhsiiyey sharci ahaan una markaa fatwadaa sharcigee dee tabliiqiisahayd ugu fatwooday inay shufcadu jaarka u sugnaatay taasna oo qowlana way ixtimaalaysaa labadaa ixtimaal baa kuba sugan marka haddii dee bal wuxuu leeyahay sida sharaxiisa uu ku yidhaa weeye qowlka un ay noogu timaado oo marka cibaaradan qadaa biana shufcata liljaari la isticmaalaya marka meesha qowl jiro saasoo kale fatwo ama tabliiq iyo ilzaamun qadiyo mucayanoo la eegayo markaasoo xukunkan keentayna aanay jirin laakiin uu ilzaamkaa guud jiro sax way ahaan lahayd in cumuum loo xujaysto laakiin taa way ku timaadaa waxaa kale ku timaadaa iyadoo qadiya mucayana arrintu ay ahayd oo uu qadiyada mucayankaa ama sifadan khaaska ee ruuxan maxkuumulahowga ahaa uu lahaa uun xukunkani uu keenay ayaa raawigii siiqadan cumuum kale uu kuga soo naqliyey oo taasna way noqotaa xukun mucayan oon dee isagoo cumuum lahayn inaa cid gaara oo sifo gaara lahayd ayaa xukumkan loo xukumay ama waxaan loogu xukumay sifadan baa loogu xukumay sifadiina ma noqonayso sifaadkii meesha ka iman lahaay oo dhan waxay noo shamlinaysa ma noqonayso marka kole haddii labadiiba ay ka suurto gelayso de bal maalan aanay labada xaalaba arrinta ay ku imanayso dee cumuum markaa lama sheegan karo kol haddii aanay jaanibkaa kale sheegeen ay milicsadeen ka badan aanu ahayn cumuum lama sheegan karo intaas buu leeyo markaa haddii sifo gaaraba xukumkii uuba dhacay dee sifaadkii kaarka kale ee jaarku yeelan lahaa ma keenaysa shufcadii in lagu muto taasi waa ta hore walaa farqa farqina kuma sugna aydane bayna an yaquula kana wa bayna kayrih xagga farqi maxaanu ugu sugnayn fi anahu laa yaqtadi lcumuuma weeye waa ta horena waa saasun oo farqi udhaxeeya ma jirto inaanu oo maxay ah xagga inaanu wax cumuuma aynan ka qaadanahayn oonu cumuum keenahayn iyadoo kaana yafcalu kada meeshii ay timi iyo iyadoo qada kaana aanay laba socon wax farqigoo u dhaxaynaya xaggaa inaanay cumuum keenahayni ma jirto sababtuna waxa weeye uu leeyahay kaana xagga luqada horta marka hore waxay noo tilmaamaysaa sida afcaasha kaleba mutlaqu wuquuci alficli fi lmaadi ficil dhacay waqti hore ama waqti waqtigaa ka horeeyey ayuunbaa macnaheedu yahay taasi waa luqa markaan eegno oo haddii la yidhaaha akala oo kale iyo haddii la yidhaha kaana iyo haddii la yidhaha jalasa oo kale waxaan ka qaadanaynaa un ama luqa ahaan inoogu faa'iideynayaa ficil dhacay waqtigaa aad hadlayso wixii ka horreeyay dhacayn taas bayba ahaydba markaa dee taasna ficilkaasi haddii uu ficil lagu celceliyey ahaa iyo hadduu ficil mar keliya dhacay ahaa labadiiba waa lagu idlaaqi karaa kol haddii markaa labadiiba lagu idlaaqi karo arrintan curfiga ama caadadu ay keentay ee ah qaaliban haddii kaana yafcalu la isticmaalayo in takraar loogaba jeedo ee luqadii saasay ahayd markaa tan iyada caadadu walow ay taa tahay intaasun ma keenayso waxa aan asalkeedii uga kaxayno oonu cumuum ugu xambaarno hadalkiisaa macnihiisu kaa yahay oo walaa farqa ayda bayna an yaquula kada wa bayna gayri maxay fi anahu laa yaqtadi lcumuuma siqadu ama sidan ha noqoto ama yaanay laba soconin bay inaanay cumuum keenayn wax farqi oo dhexeeya ma jiro liannahu shaniya wa in iqtado takraara caada ahaan marka kaana yafcaluha laba yidhaaho takraar haba keenta e ila anahu yajuusu waxa banaan an yakuuna takraaru takraarkaasi inuu noqday calaa sifatin sifo maksuusatin gaar ah oo laa yushaariku aanu la wadaagsanayno fiiha sifada saa'iru sifaati sifaatka inteedii kale oo tan horraysiye waxay ahayd luqada ayaa macnaheedu taa ahaa luqada markaan u laabanana ama takraarha jira ama ayaanu jirina waa cibaaro la isticmaali karayo markaa kol hadday taatay dee cumuum kuma xambaarayno un arrintan curfiga ama caadadu ay kuba timi ah inay taasi istibraar keento kuma xambaarayno wax kastoo noosaynu aragna taa kuma fasirayno arrinta kaleu sheekhu tilmaamayna waxa weeyaan waxaa dhici karta takraarba meeshii inuu jiro haddii la yidhaha kana yaqdii bishufcati liljaari jaarkana sifo sharaakana uu yeelan karo sifo mujaawarana uu yeelan karo waxaan soo noqnoqday ee uu xukumayey inay noqoto jaarku markuu shariik yahay ama shariika uu yahay uun oo dee ruuxan intaanu wixiisii la iibsan qaybtan aanu iibin uula lahaa uu shuraako laba ahaa inay taas waxa soo noqnoqda yahay oo sifadaasun ay ahayd ta takraarku uu kaba yimi sifaadkii kale meesha iman lahaa sida mujaawaranimo ama mulaasaqo oo kale iyo qurbi oo kale aanay meesha marka horeba kuba jirine sifadan soo noqnoqotay mid keliyan ahayd baa suurtagala kol haddii markaa ixtimaaladaasi jiraan ee waxa weeyaan istidlaalkii guud een cumuum dilayshan lahayn ayaa meesha kala baxaya hadalka waa yar dheereeyey ee maqsuudku kaa weeye faslon wakadalika waxa saas oo kale oon cumuum faa'iideynahayn almujmalu kii mujmalka ahaa ee min alqowli hadal ah waa mujmalkii hadalka ahaa almuftaqiru isagu u baahnaa ilaa idmaarin idmaar qarin wax loo qaama qadarid weeye taqdiir wax la qadaro hadalkii inoogu tooso taas laa yudacaa lama sheeganayo fii idmaarihi waxaan loo qadarayo idmaarkii macnalmudmar baan kaba dhigaya idmaarkiisa waa waxaan loo qadarayo alcumuumu cumuum lama sheeganayo bal halkana kolley waa dalaalo shahiiro macruufo ay dalaalat liqtidaa yidhaahaan iyo wixii ka imanayo halkan inoo shee inoo jeed ayuu inoogu sheegaya waxaa jirtana dee hadalku awqaadda qaarkeed baa hadalku si uu toosu u hagaago kalaam mustaqiima uu noqdo ama saxiixaba uu noqdo ayaa waxaa loo baahdaa wax loo qadaro oo kol dee cibaaradii taqdiir uma baahna taasi marka lagama hadlayo ee waa cibaaraadka lagu dhawaaqayaba qowlkaba ah ee laakiin u baahan si hadalkani uu ama run u noqdo ama uu noqdo wax saxiixa caqlan ama sharcan adigu kalaam toosan oo mustaqiima uu noqdo caqli ahaan ama sharci ahaan ayaa wuxuu u baahdaa in wax la qadaro taas qadaritaanka waxaa lasoo qadarayaabaa hadalkii inoo tasxiixinaya cibaaradii inoogu toosaysaa haddaan wax la qadarin hadalkani dee hadal ama aan rumoobeyn buu noqonayaan waaqicii waafaqsanayn ama markaan caqli ahaan eegno ama sharci ahaan eegnana hadal wax saxiixa ma noqonayo cibaaradii luqadii haddii xataa la tasxiixiyaba oo la yidhaha luqa ahaan la tasxiixiyo balkaabaa waxay yidhaahaan dalaalada caynkaasee taqdiir keenaysa wax loo qadaro dalaalat liqtidaa bay yidhaahaan lafdigan isagu doonaya u baahan wax loo qadaro si uu inoogu tooso kalaamkii ama inoogu hagaagana almuqtadii bay yidhaahaan waxaan la qadarayana waxaan aada soo qadaraysana almuqtadaa bay yidhaahaan de waxaana meesha yimaada waxaa lasoo qadarayaa cumuuma leeyahay mise ma laha waa masalada halkan inoogu imanaysa kolley furuuc kala duwanna ciddii tiri waa cumuum iyo ciddii aan odhan waa cumuum meeshii waxa weeyaan way imanaysaa mithaalana waan arki doonaa oo bal maalan kolbaa waxa weeya kolley saddex qaybood unbaabay kaba dhigaanoo inuu waxaan marka la eego kalaamku si uu u rumoobo uu noqdo wax waaqica wax run ah taqdiirkii loogu baahdo waayo haddii aan waxaa la qadarin kalaamkii ma ruboobaya bal maalan lafdigii ahayd soo circiriyaane rufica can ummati alkhada' wanisyan oo kale ama in allaha wadaca can ummati lafdiga ibnu maaja can alkhada' wanisyan wama sukriyu calayh khada-ii waa la kor yeelay iyo ilowgii ummadda waa laga kor yeelaa lafdigu yahay waxaanan ognahay khada inuu inaga dhacayo ilow ruux kastaaba waxbuu iloobaa la iloobayo ilow la kor yeelay iyo khada la kor yeelay ma jirto khada-ii waa jiraa ilowgii waa jiraa lafdigina waa la kor yeelay weeye haddaba kalaamkani si uu u noqdo wax dee waaqica waxa runa uu noqdo wuxuu inooga baahayay inaan wax qadarno oo halkan aan soo qadarno waxaan la kor yeelay daatadii nisyaanka iyo daatadii khadayi way jirtaa oo lama kor yeelin haddii la yidhaha siaa lagu daayana kalaamkiiba waaqic ma noqonayo marka maxay noqonaysaa waxbaan u baahanay inaan hadalkan soo qadarano ama aan idhaahno rufica can ummati ismu lkhada'i wanisyaan lafdigaa ismi baan qadaran ama damaan lkhada oo kale ama waxyaalaha la qadaran karaa kala duwan eebeemka ba maalan hadalka caynkaasee u baahan wax loo qadaro si uu u hagaago kaas bay dalaaladiisana dalaalat liqtidaa yidhaahaan lafdigan keenaya doonaya waxin loo qadaro si uu hagaagana almuqtadii bay yidhaahaan waxaan la qadarayo imaka is baan qadarnay ama xukun baan qadarnay ama wax kalean qadarnay taasna almuqtadaa bay yidhaahaan arrintuna waxa weeye waxaan la qadaraya cumuuma yeeshaa oo maalan waa maxay waxaan taqdiirka ugu baahnayn hadduu mid keliya uu yahay waxaa inoo qabanayaa lafdi keliya unu yahay waa saxo hadal ma laho de waa wax khaasuu noqdayo kaasi cumuum ma laha laakiin maxaa ishkaalku ka yimaadaa waxa aan qadari karnaa lafdigan dhowr lafdi oo kala duwan dhowr taqdiir oo kala duwan baa meeshii qabanaya miyayna la odhanayaa markaas intii wixii inoo wada qaban lahaa meeshani inoo geli lahay hadalkuna inoogu toosi lahayan qadari lahayn dhammaantoodba mar keliyaan wada qadaranaynaayo halkaa wixii ka iman lahaa taqdiirkaasi keeni lahaa lafdi doonahaba noqdo ama cibaarada doonahaba noqdee meesha waan soo gelinaynaayo halkaa macnaha guud ee cumuumka ee dee afraad kala duwana ayaa markaan dee markaan xadiidkii daliishanayno ama naskii daliishanayno aan ku camal falayna mise waxyaalaha mid keliyaan qadaranaynaa kaan qadaray kol haddii hadalkii inoogu toosay uma baahnin wax dambo hadalkii inoo taseexiya wax hadalkii inoo toosiya uma baahnin kaasaa lagu kaaftoomayaayo kol haddii midi uu inoo qabanayo mid labaad meeshii ma soo gelinayno arrinkuu sheekhu kana hadli doonaana taasba weeye marka kolba haddii dee mid gaara daliil ina tuso waa sax marka mid wax ka badan aan qadari karno ee kiina aanu mucayan ahayn ayaa dee meeshii waxay ka iman karta in ciddii meeshan ku doodaysay ama masaladan ku doodaysay midba taqdiir gaara la yimaado oo macno kala keenaya taas waana halka dee ijmaalku kaba imanayo ee ay tahay in daliil loo helo kan qadarayno si dee min waxa weeye kol haddii acar min taqdiir ay noo suurto gelayso barhkoodna ay odhan karaan maye wixii meesha ka imanaya o dhan baan wada keenaynaa marka wixii halkaa axkaamtaa guud muqtadaha ayaa cumuum yeelanaya waxa la qadaraya cumuum yeelanaya o axkaamtaa guude mid kastaba inooga imanaysaan markaa dhammaan wada ku wada camal falayna arrinku balkaa weeye waana dalaalada dalaalat aliqtidaa ay yidhaahaan haddaba tan buu wuxuu ka cabiray almujmalu waa hadalka mujmalka ah ee min alqawli mujmalna inta badan waa waxa laba macnay wax ka badan wadale oo u siman oo midkoodka kale aanu miise uu ka leeyahay oo lagu horreysiiye aanu jirin haddaba almujmal min alqowl almuftaqiru u baahan ilaa idmaarin idmaarka halkani waa taqdiir wax loo qarayo halkan ama loo qadaro oo macnihiisu inoogu caddaado kalaamka runnimadiisiibaaba arrinkan ku taagan haddii kale kalaamku run ma noqonayo ama sixadii kalaamku uu lahaa caqli ahaan ama sharci ahaan ayaa meeshan ku taagnaanaysa kollay saddexaasumbaabay kaba dhigan ama ha noqoto xanafiyada meesha u badan hadalkan ka hadalka u badan ama shaaficiyada iyo keyrkood haba noqoto ama qolooyinka kale laba wadaagsay haba noqotee waxaan dalaalat aliqtidaa saddexunbay kaba dhigaan wax loo baahan yahay hadalku si uu run inoogu noqdo in lasoo qadaro iyo wax loogu baahday hadalku si uu caqlan u saxiix noqdo si was'ali lqaryata oo kale dee hadalkina qaryo wax lama weydiiya dhismo waxba lama weydiinaye leyihin sixadii kalaamkan caqli ahaan ayaa wuxuu keenayaa lafdigan ahl in lasoo qadaro taqdiir keenaya iyo wax u baahan matalan sharci ahaan hadalkan si aan u tasxiixino oo waxna sharci ahaan u saxo in wax lasoo qadaro u baahan intaas saddexaasubaabu noqdaa waxyaalahan taqdiirka uga baahna haddaba kaasoo kale buu leeyahay waa arrinta muhimkii waa tan laa yuddacaa lama sheeganayo fii idmaari waa waxaan loo qadarayo alcumuumu inay baahi baa kuu keentay mid haddii aad meeshii ku buuxiso oo meeshii aad kalaamkii uu kuugu toosnaado wixii kale loomama baahnaba oo daruuradana tuqadar biqadarihin daruuradii sidq alkalaam ama sixat alkalaam baa keentay in waxaan qadarno wixii daruuradii inaga aynu meeshii inoogu inagaga daafacantay dee wixii baahidiina hayay oo ah taqdiirkii hadalkuna inoogu fasirmi laha inoogu caddaan lahaa kole daan qadarro ta labaad uma baahnin markaa daraaddeed cumuum lama sheeganayo wadalika mithlu qowlihi tacaala ba weye alxaju ashhuru macluumaatun xajku waa bilo la yaqaan eeg lafdiga haddaan eegno tan laqbayno xajku waxa weeye bilo la garanayo dee xajkuna maaha bilaa naftooda ma aha xajkuna bilaha naftooda maaha waa camal lala yimaado cibaaradiina waxay ahayd xajku waa bilo marka fa inahu lafdigan ama qowlkan ilaahay yaftaqiru wuxuu u baahan yahay cibaaradani ilaa si kalaamkiina dee laqbad iyo macnihii noogu tooso ilaa idmaarin in wax la qadaro marka laakiin taqdiirkii maxay noqonaysaa haddii wax keliya uun waxaynu inooha kalaamkan maqsuudkii inoogu xasilaya ee uu macnuhu inoogu caddaanaya shay keliya noqdo khilaafo kaba yimaado waana wax khaasun buu noqonaya laakiin haddii taqdiir wax ka badan hadalkii uu inoogu macnii inoogu caddaanayo markaasba haddii labadii taqdiirba la wada qadaro ama saddexdii la qadarilaaba la wada qadaro la odhanayaa cumuum baa meeshii jira waa cumuumkan uu anfiyeena ama muqtadihii wuxuu yeeshay cumuum baa la odhanaya haddaba wuxuu ihi fa bacduhum culimada bacdigood sandee shaaficiya qolooyinka kale kuma waafaqsan yudmiru halkan wuxuu idmaarinayaa ama qadaraya waqtu ixraami alxaji xajka ixraamkiisa waqtigiisu ashhuru macluumaatun waa bilo la yaqaan wa bacduhum se xanafiye oo kaliya qolooyinka kuba waafaqsan yudmiru halkan wuxuu qadaraa waqtu afcaali alxaji xajka afcaashiisa oo alxajudan waa waqtu afcaal xaji xajka dee waa nusugan la gudanaya dawaaf leh sacyi leh wuquufkii leh bal afcaasha xajka waqtigiisu ashhurun bilo weeye macluumaatun la yaqaano markaa laba taqdiir baa inoo soo baxay labadaba kalaamkii waa inoogu caddaanaya ama qowlkii waa inoogu fasirmaya marka wuxuu sheekhu leeyahay falxamlu xambaarin calayhimaa labadan lagu wada xambaaro oo in labadiiba la wada qadaro ina waa arrintu lafdi maaha cumuumka qowl baa lahaa baynu nidhi alfaado mucayana cumuum lahayd kani waa waxaad soo qadarto waa shay macna-uuna lafdiba ma aha saa daraaddeed cumuumkiisa lama sheeganayo falxamlu calayhimaa in lagu wada xambaaro oo waqti iyo afcaal labadiiba meeshii aada wada geliso ood mar keliya ku wada fasirtaa laa yajuusu ma banaana ma banaana bal yuxmalu dee kollayna eeg macaani bay kala kala yimaadeen haddaba gow khilaafyaad ka ratibma halkan intaas kaba ratibma oo maalan biro maca birihii waa shawaal iyo dulqacde iyo bal tobankaa dulxija ama dulxijada haddii la wada yidhaaho camal dee wax dambe lasii yar wadan karo dawaafkii hadduu ku harhsan yahay tobankaa dulxija marka aan idhaahno haddii aan ku fasirnay waqtigan la ixraamanayaa xajku waa bilaha waxaa macnuhu yahay bilaha xajka lagama horreysin kara ixraamka ixraamka laga horreysiiyaana xaj ma noqonayo oo xaj ahaan kuguma guntamayo taasaa soo baxaysa haddii la idhaaho afcaasha xajku waa bilo la yaqaano macnaa waqtigii sacyigii iyo dawaafkii iyo waxyaalahaasi bilahaasuu dhex dhacaya laakiin haddii ixraamku sii horeeyo ramadaanba uu sii ixraamta xaj waa caadi weeye ixraamkii waa guntamaya waa hadalka waxaa ka soo baxaya labada taqdiir ixraamkii waa guntamaya laakiin ficilkii dawaafkii iyo sacyigii ayaa bilaha dhexdooda la gudan karaa aan la sii horreysin karin ixraamkii waqtiga bilaha waa laga sii horreysin karaa waana dee dawaaif culimada kamid ay qowlkooda tahay tanna dawaaif culimada kamid ay qowlkooda tahay taqdiirkan baanay arrintu kaba timi marka wuxuu leeya iyada tan oo kale horta labadoodii lama odhanayo cumuum baa meeshii jiro afcaali iyo ixraam baan wada qadaraynaa taa lama odhanayo waayo kalaamku si aynu inoogu caddaado ayaynu taqdiir u baahnayn baahidiina mid keliya inoogu xasishay kol haddii baahidii meeshii ay kaba baxday taqdiir dambe looma baahna horta labadoodina laysma wada geynayo dee macnahaas kala duwan baabay leeyihin laakiin marka maxay noqon sheekh muxuu yihi bal yuxmalu waxaa lagu xambaaraya calaa maa yadullu daliilu daliilku wuxuu tilmaamayo ina tusayo calaa anahu yuraadu bihi in loola jeedo oo imaka halkan oo kale dee waqti ixraam ilxaji inan taa aynu halkan gelino nidhaahno tan bay tahay iyo inaan maalan aan afcaalulxaj waqtigiisa nidhaah horta midna ka kale kama mudna kama awleysna mid kasta kalaamkuu inoogu caddaanaya marka maxay noqonaysaa dee kana looma xujaysan kara lafdigan kana looma xujaysan karo kol haddii athar min taqdiir meeshii ay suurto gelayso ee waa inaan daliil kala doondoono oo mid ahaan inoo caddeeya dee shaaficiyadiiyo qolooyinka waafaqsana halkan waxay taa u doorteen ilaahay muxuu yidhi oo ka dambeeya faman farada fiihina alxaja macnaha fiihinana ashurtii bay ku dhacaysaa ashurtaa dhexdeeda ciddii iyagu xajka islaamsimisay weeye farad yeeshay exraamatay waa xaj guda gashay islaamsimisay xaj marka halkaas bay leeyihin ag waxaa aayaddii kuba yimi bilaha dhexdooda ruuxii isagu niyeeye xaj dee inay tahay falaa rafata walaa fusuuqa kol hadduu ixraamto oo cibaaradan baa waxayna tusaysaa halkaa waxaan qadaraynaa inuu noqdo waqtiga la ixraamanayo xajka arrintana lagu caddaynayo waqtiga ixraam suurto gelayo bal masala markaa waxa ay tahay kol haddii aktar min taqdiir ay tahay waa in daliil loo helo kii loo jeeday kalaamkanna markaa aan ku fasiri lahayn ama aan u qadaran lahayn inoo caddeeya haddii kale tarjiix min hayri murajix bay noqon iyadoo laba shay oo siman ood kala raajix yeeshay adigoo waxa tarjiix keenaa meeshii aanu jirin buu noqon mid wax ka badanna lama qadari karo sababta aan mid wax ka badan loo qadaraynaa lianna alcumuuma cumuumku min sifaati nudqi waa dhawaaqa sifaatkiisa ujeeddadu nudqigu waa tii aan shalayba soo aragnay oo yasixu dacwaahu fii nudqin daahirin baa casharkii shalay inoogu sugnayd cumuum waxa la sheegan karaa uun nudqina waxaan idhi bimacna almanduuq waa lafdigii baan idhi wax lagu dhawaaqayo xuruuf leh ama waxaan aad qadartay ee waa macno uun ee wax maaha lafdi meesha jiray ma aha falaa yajuusu markaa ma banaana dacwaahu cumuumkii in la sheegto fi lmacaani wax macaani ah in la yidhaha cumuum bay keenayaan taasi meeshii ma banaanaanayso wacalaa haada ay waa bina'an calaa haada iyadoo ah inaanu in waxaadida la qadaraya aanay cumuum lahayn ama aan dee waxa weeyaan taas oo kale man jacala ciddii ka dhigtay qowlahu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi qowlkiisu yihi laa salaata lijaari lmasjidi ila fi lmasjid walaa nikaaxa ila biwaliyin takhriijkana xagga hoose eegta iyo wa qowlihii walaa uxilu lmasjida lijunubin walaa xaaid masjidka uma banaynayo ku janaabaysan iyo ku haweene caado leh iyo wa rufica alqalamu can halaatatin qalamkiibaa saddex laga kor yeelay axaadiista caynkaasa iyo ma ashbaha wixii laba mid ah sida laa salaata ila bifaatixati alkitaab iyo inama alacmaalu binniyaat iyo waxyaalaha laba midkaa mujmalan waa tan waxaan usoo dhaafay halkaas man jacala waxa weye dee ballamantu dee maxal ibtida ayay dhacaysaa haddaan eegno jacala de waa ficilkaa laba mafcuul qaadanayay qawlahu waa mafcuulkiisii horu ahaa mafcuulkii labaad waa ka halkan dhacay iyo wamaa ashbahu mujmalan waa mafcuulkii labaad haddaba axaadiistaas iyo wixii lamidkaa ciddii ka dhigtay inay mujmal tahay oo dee macnaheedu markaa laba macnaiyo wax ka badan baa la qadari karaa inay cumuumna malaha waxyaalaha la qadaraya midkiina de waxa weeyaan halkana mid ahaani noogumaba sugna markaa saa daraadeed mujmal bay noqon oo waxaan u baahanahay qariino inoo caddaynaysa macaanida aan qadari karna mid kamida bal waxa qariino ama daliil aan u helo haddaba ninkii waxyaalahaa sheegtay manaca waa manciyey min dacwo alcumuumi fiihi kol haddii u dee mujmal iyo taqdiir uba baahan yahay in dee bal matalan cumuum kuwan la sheegto ayuu markaa manciyey bal aan ku yar noqday axaadiian axaadiia takhriijkeeda xagga hoose idinku suganyo kuma laabmayo laakiin waxa weeyaanun halkan horta umuuro ayuu sheekhu israaciyey culimada qaar ay ku tegeen inay mujmal tahay dee kuwa qaarkoodna ay yidhaaheen meye mujmal ma aha kollay ijmaalka waxa keenayana ama waxa khilaafkaa keenayna dhammaanba taqdiir bay u wada baahayin ta hore waxa weeye laa salaata lijaari lmasjidi iyo laa nikaaxa ila biwaliyin iyo laa salaata ila bifaatixati lkitaab iyo waxyaalaha caynkaas oo dhan meesha waxa ku sugan daato ama tay kaba cabiraan daato la anfiyayo iyadoo suuradeedii dee daatadaa suuradeedna ay markaa ay suurtagaltay in la helo oo bal matalan marka la idhaaho ruuxan masjidka la jaarka xadiidkan waa xadiida daciifa horta salaadii umay sugnaanin ilaa fi lmasjidi ruuxan bal masjidka aan ku tukanaya masjidka la jaarkaabaa salaadiisii la anfiyey suuraddii salaaduna ee rukuuc iyo sujuud iyo ictidaal iyo exraam iyo taxliil lahaydna iyadoo uu aqalkiisii ku tukanayo waa la helayaa salaadiina haddana waa la anfiyay macnaha waxa meesha inoogu sugan daato imakaa aan dee jirta oo waaqaca oo la iman karo haddana la leeyahay ma jirto taasaa inoogu sugan laa nikaaxa ilaa biweliyina iyadoon weli joogin haddii dee meherkii dhaco caqdi dhaco caqdiga suuradiisii waa la helayaa waana tan la anfiyey ee kol haddaan weli xuduurkii jirin nikaax ma jira la yidhi hadda kuwan iyo amtaashi waxa ay tahay un waxyaalahaas daato nafyi uu kuba yimi daatadaa la anfiyayana marka la eego suuradeedii ay iman karto iyadoo waxaan nafyiga keenay aanu laba socon ay iman karto taas bay bacdigood yidhaaheen waa ijmaal baa kuba sugan sababtoo ijmaalka ay u yidhaaheen bacdigoodna waxa weeyaan daatadii suuradii waan helaynaa oo suuradii iyadoo masjid aanay ahayn oo lagu tukaday salaad baan arki karnaa marka kol hadday taatay faatixa iyadoo la aqrin baaba rakuucdii iyo sujuuddii iyo dee aqwaal wa afcaalu mukhtatamatu muftataxatun bitakbiir mukhtatamatu bitasliim aan heli karnaa marka kol hadday taa tahay dee horta daatadan la anfiya leeya salaadi ma jirto suuradii salaadu way taalaaba waxaa la anfiyaya markaa daatadii ma noqonayso ee waa xukum axkaamteedii kamida la anfiyaya xukum axkaamteedii kamida la anfiyaya nafyi uba yimi haddaba halkaasaa ijmaalku yahay bay leeyihiin oo dee xukumkii imika sixuu noqon karaa kamaal buu noqon karaa ijze ayuu noqon karaayo arrinku wuxuu noqon karaa laa salaata saxiixatun buu noqon karaa laa salaata kaamilatun buu noqon karaa waa taqdiir bay markaa eeg u baahatay laa salaata laa salaata mujzi'atun buu noqon karaayo qadii ruuxii kaba rido oon icaado laguba yeelan marka kol haddii waxyaalahaasi meeshii axkaamaha kala duwan baa jira axkaamihiina way simayin midkood wixii noo xoog yeelayaa ma jirto markaa dee waxa weeya kani kan kagama roona taqdiirkani taqdiir kan kale kama mudna kol haddii arrintu taa tahay ijmaal baa jira waa mujmal ma daliishanayno waa inay adilo kaliya waxyaala baadhno ee culimada iyagu aan halkan mujmalka kaba dhignin isagu waa kan yidhiba man jacala qawlahu oo kuwa aan ka dhigin baa jirtay waxay leeyihiin sax weeye umuurahaasi way kaba yimaadaani laakiin haddana markan salaadii la anfiye suuradina ay taalo nafyigan la anfiyey waxa ugu dhow e xaggii sixada ayaa ugu dhow oo kaamil maaha waxaa ka dhow oo dee marka xagga nafyigan la anfiyayo ugaba dhow sixadii oo macnaha dhowee curfi ahaan u dhow baan ku fasiraynaayo salaad saxiixi maba jirto bal maalan laa salaata ilaa bifaatixati lkitaab salaad ansaxaysaa ma jirtaan kuma fasirayna taas baa ka dhow inagoo dee kamaal iyo waxyaala say barhkood kuma fasireen kuma fasirna inama alacmaal biniyaatna waa taas camalkii suuradii camalkii waa la helaya iyadoonay niya jirin marka waxay leeyihin kol haddii suuradii camalkii la helaya iyadoon niya jirin mujmal weeye maxaa macnihii xadiidku noqonaya ee haddii aan sixo qadarno iyo haddaan qadarno thawaab iyo ajri un aan qadarno mala isku waafaqsan yihin haddaan kamaal qadarno wixii taqdiiradaas meeshii way wada qaban karaan midkoodna ka kala kama mudna sidaa daraaddeed waxaan odhanaynaa halkani waa mujmal oo waa in aynu dee midna gaar ahaantiisii looma xujaysanaya daliil kale loo eego ee qolooyinkan ijmaalka diideedna kolley waa wadka aan sheego ay leeyihin iyo laa nikaax ila biwaliyin iyo laa salaata ila bifaatixati alkitaab iyo wixii lamid oo dhan dariiqeedu kaa weeyo dee saasaa markaa u ogaanaysaa de mithaalkan haddayda arag mithaal labaad baa kutubtii kale ku arkaysaa ama tan kale laa uxilu lmasjida bijunubin walaa xaid waa jaanib kale ijmaalkiisa laga sheegtay oo waxa weeyaan marka shay cayn ah xalaal ama xaaraamnimo lagu sifeeyo xalaashan ama xaaraamnimaduna inta badan waxay ka timaadaa dee ficil lala iman iyo tasaruf bay kaba timaadaa taas baa marka ay leeyihiin dee imaka haddii la yidhaha xurimat calaykum lmaytatu maytadan ama xurimat calaykum ummuhaatukum hooyadii maaha caynteedu waxaan taxriimkii ku tacalluqayo ama taxliilkii wixii uu ku tacalluqayay masjidka naftiisiiyo waxyaalahaas ma aha oo waxani waa shay cayn ah cayn taxriimkana waa wax ficilkan laysu qabanayo xaaraamnimadan laysu qabanayo waa tasaruf dad kasoo fula ama ficil lala yimaado taas bay noqon iminka meeshiina waxaa taala in xalaalnimadii ama xaaraamnimadii shay cayna lagu sifeeyey ama loo idaafeeyey baan leenahay cayntana dee xurmadu ficilkay ku tacalluqaysaa ee caynta nafteeda kuma tacalluqayso xalaalnimadu ficilkan iyo tasarufkay ku tacalluqaysaa caynta nafteeda kuma tacalluqayso markaasa waxay leeyihin qolooyinkan dee ijmaal noocyadaasoo dhan ijmaal sheeganaya ee bal maalan marka la yidhaaho xurrimat calaykum lmaytatu akligiibaa meeshii iman tasaruf bay wixii noqon qaadidiibaa iman taabashaa iman waxyaalo kala duwan baa iman iibkiibaa iman umuuraa iman de bal markaa waxyaalahaas tasarufaadkaa kala duwana de markaan leyna waxaa la qadarayaa cumuum maba laha way siman yihiin midkoodka kale kama mudnaa kii aan qadari lahayna meeshii wax inoo raajax yeelayaa ma jirto marka waa mujmal waa in daliil la helo inoo cadaynayo wixii looga jeeday bal taasna waa qoleyn sheegteen laakiin dee culimada badankoodu waxay leeyihiin maye waxyaalaha caynkaasee acyaan loo idaafeeye xurmadu waxun bay noqonaysaa wixii caynta looga jeedi jiray wixii maqsuudka ahaabaa xurmadani ku tacalluqaysa oo markay noqoto imaka dad oo kale xurimat calaykum ummuhaatukum dee maxaa meeshan imanayay waa nikaaxii iyo istimtaacaadkiisi iyo waxyaalahaas inay taasa maqsuudayade baabka wax kalema imanayo xurimat calaykum lmaytatuna dee akligiibaa imanaya dee wixii kaleu qaadanaya baa meeshai imanaysa oo wixii kolba waxaan looga jeeday ee markaa maqsuudkiisa ahaa ama habkii loogu intifaaci jiray loogu tasarufi jiray ayuunbaa waxaan ku dhacayaan dibtaa noogu dhacayana ijmaal meeshii ma jiro kaasaan ku fasiranaynaa markaa ijmaal ma jiray leeyihin qolooyinkan aan dee ijmaal marka waxa ay tahay waa rufica qalab can halaathatina iyadna waa taasoo iyada taa rufica numatidi aantan kuma soo marnay weeyaanoo waxay leeyihin dee qalamkan la kor yeelay baa muxuu noqonayaa ama bal maalan wuxuu noqon karaa muahadadii buu noqon karaa ismi buu noqon karaa damaan buu noqon karaa waxyaalo badan baa meeshii iman kara marka kol haday taatay wixiina ay siman yihiin midkoodka kale aanu kaga mudnayn marka hadalkii waa mujmal waa hadal tafsiir iyo wax kaleo inoo caddeeya oo inoo bayaamiya aan uguba baahannahay bal marka umuurahaasba weeye tii buu sheegayaa intii buu inoo ururiyo wejka ijmaalkooda laga sheegtaa kala wada duwan intan haddaba wuxuu hi cidda alle ciddii ku tiri halkaa waa mujmal de waana taa wejkay u sheegteen ama xaggay ka eegeen ijmaalnimadanna ay markaa yidhaahaan way kaba imanaysaan inoo tilmaamaye manaca wuxuu manceeyaa min dacwa alcumuumi fiih in cumuum la sheegto oo imaka bal maalan rufica alqalamu can halaathatin oo kale in dee mu'aakhadadii ismigii damaankii wixii oo dhan markaa lasoo wadageliyo o layidhaha asal ahaan markaasi wax saaranimaba jirto tii uu manceeya lannahu yajcalu wuxuu kaba dhigayaa almuraada wixii loo jeeday macnan hayra madkuurin macno aan meesha la sheegin oo aan madkuur ahayn buu kaba dhigaya wayajuusu waxaana banaan an yuriida shayan duuna shayan waxyaalaha meeshan la qadari karo ee taqdiiradan inoo iman kara mid ahaan in la qadaro oon ka kale la qadarina taasi way banaan tahay falaa yajuusu markaa ma banaana dacwo alcumuumi fiihi halkan cumuum in la sheegto oo dee bal mثلا laa صلاaةa ilا بفاتiحaة الkitاab hadii ay bal mثalا kamaalnimo iyo iجزاء ahaan iyo صحة ahaan intiiba laisuma wada geynayo cmuم lama sheegan karo waa mid ahaad ayay noqon marka kii ugu dhawaana weeye de waana ta aan leeyahay baa qowlka raajixi waxyaalahan oo dhan ijmaal kuma sugna weeye si aan ugu sugnayna waa taa aan sheegay ومن الفقهاء فقهda waxa kamida mن قاaل ku yihi يحmل waa lagu xمbaaraya في مثل hda waa kan isagu بلادة الاkتiضاع kan u baahan wax la qadaro كalaamka si u tooso lakin mid wax ka badan aad qadari karto waxa lagu xambaaraya calى اlcumuumi cumuum fi kuli ma yaxtamilu wa wuxuu ixtimaalayo o dhan oo wax alla wuxuu ixtimaalayo o dhan baa lagu xambaaraya cumuum liannahu cam faa'idatan kaas baa ka faa'iido badan iyadoo mid gaara un aan meeshii qadarnoon kaa ku kaaftoono wa minhum man yaxmiluhu ku ku xambaarayaa jira oo culimadii kaba mida cala alxukmi xukumkan almukhtalafi fiihi la iskuba khilaafsan yahay lianna maa siwaahu wixii kale ee aan xukumkaa mukhtalafu fiihiga ahayn macluumun ku la og yahay weeye bilijmaaci ijmac baa lagu og yahay oo wuxuu leeyahay bal horta qowlka hore cumuum horta ma laha taasaan ku daysayna waxyaalahaasi cumuum ma laha laakiin de waxyaale aan mujmal ahayn baa barhkooda ay mujmal kaba dhigeen ama waxaan ijmaal ku sugnayn bay barhkooda ijmaal baa ku sugan bay yidhahdeen horta taasi iyada waa mid weeye iyada qolooyinkan le cumuum baa xagga inoo faa'iido badan oon qadarayna waaba iyadoo bal matalan dee waxyaalaha aan imika taqdiir ahaan u baahnayn oo bal matalan haddii ay noqoto cala lyadi maa akhadat xataa tu'adiyahu xadiidkaas oo kale gacanta korkeeda waxaa wixii ay qaaday ilaa ay ka gudanayso meeshii maxaa iman kara cala lyadi xifdu maa akhadat inaan idhaahno cala lyadi adaau maa akhadat taasna xataa tuadiyahu baa kollay taa fogeynaysa cala lyadi damaanu maa akhadat kolleyna waxyaalaha imanaya haddii wixii ee uun si uun uu u dayacmo ee u lumo isagoon dayacin damaan baa imanaya ma iman karaa labada taqdiir kala imanaysa marka haddii dee taa la yidhaaho faa'iidadu say u badnaato wixiiba waan wada qadaraynaa xifdu wa damaanu baan wada qadaraynaa waaba taasay barhkood ay markaa yidhaahaan badna markaa maxay leeyihiinba in matalan de in xifdigii waaba wax laysku waafaqsan yahay damaanka ayaaba laysku khilaafsanaa waxaan ma damaan ma ka imanaya mise kama imanaya masaladii laysku khilaafsanaa baan ku xambaaraynaa in tii laysku waafaqsanaa iyada umaba baahnine kuma xambaarayne tan laysku khilaafsan yahan daliil ugaba dhiganayo suuradii laysku khilaafsanaa baan kuma xambaarayna ayay barhkood yidhahaan si meeshii dee ina kii kale xukunkiisa waan garanaynaaye kan laysku khilaafsan yahay aan daliilkiisii ugaba dhigno sheekhu wuxuu leey wahada kulluhu ay kul min alqowl bidacwa cumuumi muطlaqan wa min alqowl bxamdihi calى mudmar mukhtalafi fiihi qowlkan ah cumuumkaan guud mid guud ka dhigayna oo cumuum baan kaba dhigayna iyo qowlkan le meeka laysku khilaafsan yahay ku fasiranayna mid kastaaba khadaun khada weeye lima bayanah waxaan soo caday inuu khada u yahay oo ah min alxamla calى ljamiici in dhammaan lagu wada xambaaro cumuum la sheegtay laa yajuusu waayo wixii nudqi maaha lafdi maaha markaa ma banaano taasi walaysa hunaaka lafda yaqtadi cumuuma meesha inooma yaalla alfaadihii afarta aynu soo maray ee cumuumka keenaya meesha ma yaalla iyo alfaadihii kale laba mid ka ahaa waa macno un markaa macnuhuna cumuum ma keeno saa daraadeed iyada halkan qowlkaasi qowlkaas saas u khada u noqonaya oo waayo waxaa ku sugan shay aan lafdi ahayn shay aan nudqi ahayn oo la sheegtay inuu cumuum leeyahay walaa yajuusu mana banaana xamluhu calaa mawdic alkhilaafi meeshii laysku khilaafsanaa in taqdiirkii lagaba dhigo lagu xambaaro lianna ixtimaalahu limawdic alkhilaafi ixtimaalkiisa meeshii khilaafka uu ixtimaali waligayrihi iyo meeshii aan ikhtilaafka inuu ixtimaalaya waaxidu mid weeye oo bal matalan lafdigaan sheegaya cala lama xadiidka cala lyadi ma akhadat haddaan damaan nidhaahno iyo haddii aan xifdi nidhaa labadiiba si isleeg baa meeshan loogu qadari karaa kanna waa ixtimaalaya kanna waa ixtimaalaya ixtimaal ixtimaal ka mudani ma jiro marka haddaan idhaahno maye xifdiga waan iska ognahay waa wax iska macruufe damaankan laysku khilaafsanya aan ku fasirno dee waxay noqonaysaa tarjiix min hayri murajix ina ka kaleba wuu la sinaaye maxaa looga horreysiiye ka kaley noqon oo in lagu khaas yeelo un meeshii khilaafka iyadoo wax keenayo takhsiiskaasi aanu jirin waxaa meesha soo baxaysa in laba shay oo siman ama wax ka badan oo la sinaa in midkoodun layska raajax yeelay iyadoo inna wax lagu raajax yeelaa jiruna hawa uun meeshii ay soo gasho saa daraaddeed lianna ixtimaalahu limawdic alkhilaafi waligayrihi waaxidun waa ixtimaal mid ah siman markaa midkoodna ka kala kagama mudna taa dee ta daraaddeed lama sheegan karo kii mukhtalafu fiihiga haa un inaan ku xambaarno si xukun aynaan markii hore ahayn inooga soo baxo falaa yajuusu markaa ma banaana takhsiisuhu limawdic alkhilaaf meeshii khilaafka in lagu khaas yeelo bal hadalkii waa inoo dhameeyey macnu waxa weeye dalaalada aan nidhi dalaalat aliqtidaa cumuum ma laha taas baa xaasilku noqonaya wixii u baahan hadalku si uu u tooso ama u rumoobo ama sharcan ama caqlan u ansaxay in wax la qadaro dee waxa weeyaan taqdiir haddii mid wax ka badan aan qadari lahayn oo ay suurtagal ahayd in afraad kala duwan meesha la qadari karaa afraadii oo dhami meesha ma wada imanayso sababto almuqtada ama waxaan la qadaraya cumuum ma laha shay macnuu noqonaya lafdi malaha markaa taasna cumuumkiisa lama sheeganayo ee dee wixii haddaba aada qadaraysana haddii mid wax ka badan si siman loo qadari karo daliil bay u baahanayeen iyo qariino ka kale dee inoo raajax yeesha saa halkaa alxaj ashhur macluumaatun aan yidhi faman farada fiihina alxaja waxay raajax yeelaysaa ixraamka xajka inta loo jeedaa ay tahay waayo bilaha dhexdooda ninkii xajkii farad yeelay islaazimiyey weeye marka waxay inoo raajax yeelaysaa in meesha ta loo jeeda ixraamka ay tahay afcaasha un aanay ahayn saa daraaddeedna dee inaan laga horreysiin karin bilaa xajka ixraamkii marka taasoo kalea loo baahanaya wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allah baabu lqawli fi lkhusuusi baabu bayaani lqowli ama baabulqowli hadalkii laga hadlayay fi lkhusuusi bal cumuumkii haddaan soo aragnay khusuuskii iyo dee waxyaalihii ama takhsiisku kaba imanaya iyo waxyaalaha la khaas yeeli karayo waxaan iyaga aan takhsiis kuba imanayo bal umuuraha kalaamkii lagaba hadlayay ayuu baabkiisii yahay atakhsiisu tamyiizu bacdi اljumlati bilxukmi min aljumla taksiisku mid dee taksiis isagu mudlaqa oo kaa luqadii bal matalan waxyaalihii dee taksiisba laguba idlaaqayay ah iyo taksiiskan gaarka ah ee lafdi caam ahaa khaasyeelka la khaas yeelaya labadaba taksiis waa la idhaa marka kaa mudlaqe ayuu inoo yar horeysiiye tacriif ahaan dabadeedna taksiiskan cumuumkee dee kollay inala socon doonee fanniganna uu yahay meelihii lagaga hadlayay ayuu markaa sheekhu uu dee ka hadli doonaa isagoo kuba dheeraan doona marka wuxuu dhi atakhsiisu takhsiisku tamyiizu bacdi ljumlati jumlada qeyb kaba mid ah ama tamyiizu bacdiljumla ay tamyiizu bacdi afraadi ljumlati jumlada afraadeeda qeyb kaba mid ah ama bacdigoodoo la soocaa la yidhaah bilxukmi xukum deedna lagu sooco min aljumlati jumladii kale ama afraadii kale lagaba sooco oo takhsiisku dee waa wax la khaas yeelayo wax adigu bal matalan xukum axkaam kaba mida isaga lagu gooni yeelayo intii kale afraadii kale lagaga duwayo lagaga soocayo taas baa takhsiisku si guud uu yahay walihaada saa daraaddeed alqowlu kolley waa lafdiga inoo wada yaallo dee nuskho keliyaan imaka haysanaa dabcaadka kitaabka barhkood ama nuskooyinka matniga barhkoodna waxaa halkan taalay walihaada naquulu halkan aliftan iyo laamtan umaan jirin halkani ismi ka tahay bay ficil kaba ahayd oo takhsiisku dee isagoo macnahaas uu leeyay daraaddeed baaba waxaa la yidhaah waa dee takhsiiskaa wixii kuba imanaya naquul aan odhanaynaa husa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam bikada wakada oo aan naquulu nidhaah kollayna waa qowlka daahirka ah sharxiisa ama kitaabkan kale sharxulumac la ydhaah dee iyadoo cibaaradan uu la wadaagsaday si guud uu la wadaagsaday ayaa halkan lihada alqowl bedelkeeda yuqaalu unbaa taalay waxaa kaloo cibaaradan aada moodo kitaab ay dee had iyo goor wada socdaan walow kaa kale ka waasacsan yuu ka hadal badan yahay meelo qaarkood ay aada u dheeraato hadalkiisu waana kitaabkan lagu magacaabo qawaadicu ladila ee uu leeyahay imaamkan abulmudafar isamcaani oo kale isagana walihaada yuqaalu ba halkan taalay cibaaraadkoodna aad bay isugu dhowdhoyin isku waqtina waayaan isku magaalo yaanay ahaaninbe marka waxaan leeyahay bal cibaaradan dee waana say laqbadna ku hogaagaysa macnuhuna uu yahay taksiiskiiba na yihi tamyiisu bacdi ljumla bilxukm min aljumla ayaa waxyaalaha kuba yimaadee luqa ahaan u yimaada ayaanu doonaya halkan inuu ka caddeeyo marka cibaarada sawaabkeedu waxay noqon walihada saasaa naquulu odhanaynaa waxaan markan raaco weeye mutuunta qaarkood haddii yuqaalu la yidhaahna waaba dee caadi oo saasaa loo yidhaahaa husa rasuul llahi sala allahu alay wasalam bikada wakada rasuulka ilaahay baa waxaa lagu khaas yeelay waxa iyo waxaa waa khasaa'istiisan badan rasuulka ilaahay ee dee kutubta qaarkoodna haymada sida suyuudi iyo barhkood ay ku khaas yeeleen ba ama iyo rag kaleba kutub ay u gooni yeeleen marka marka la eego kutubta kalena marka meel la yidhaaho waa khasaa'istii rasuulku ay timaado ay culimmadu kaba hadlaan walow fuqahada shaaficiya kutubtooda waasica inta badan ay isugu geeyaan khasaa'ista nikaax bilowyadiisa oo markay nikaax joogaan bay iyaga kutubta fiqiga shaaficiya khasaa'ista rasuulku u timaada sababtuna khasaa'is jaanibkaasoo aada u muuqataa jiro oo markaasay halkaa guud ahaanba abwaab kasta hal ahaatee ayay ku ururiyaan kutubtooda roonroon weeye baan ujeedaa waasica haddaba waxaa la yidhaahaa rasuulka ilahi baa lagu khaasila macnaa waxaan dadka kalea lagaga gooni yeelay oo isagu u gooni yahay oo isaga dee waaba afar wax ka badan uu guursado ayaaba la odhanaya rasuulka ilahi baa lagu khaas yeelay macnaa isaga ayay u gaar tahay oo dadkii kale lama wadaagsanayaan waxaa kaloo luqada laba odhanaya wakhusa alghayru macnaa waa hayrkii waa hayru rasuulillahi sala allahu alayh wasalam babal mathalan bikada wakada waxa iyo waxaasaa lagu khaas yeelo ujeedadu lafdigan khusa bikada waa macnahan takhsiiskan mutlaqeen hayno oo waxdee markii hore wax wadaagsanayay oo afraad jumlo ahaa ayaa barhkood lagu khaas yeelayaa xukum ama wax lagu gooni yeelaya intii kale lagaga soocaya kaasi waa takhsiiska mutlaqaasi guud wa ama takhsiis alcumuumi lafdi caam ah ama cibaaro caam ahayd takhsiiskan kuba yimaado waa kan halkana aan dee ay tahay mawduuciisna uu meesha yahay fa huwa bayaanu maa kii caddayntii weeye lam yurad aan loola jeedin haddaan iska majhuulaysano ama lam yurid ruuxii dee ciddii ku hadlaysay aanay ula jeedin bilafdi alcaami lafdigan caamka aanay ula jeedin oo takhsiisku waa bayaan buu leeyahy waa caddayn oo wixii dee bal matalan lafdigan caamka afraadan isagu uu shamlisanaye dee afraaddiisa ah uu caam yeelayo marka barhkood laga saaro xukumkii caamka laga saaro waxa ay tahay macnuum caddayn la caddaynayo inaan lafdigu caam haba ahaadee intaa la saaray marka horeba aan loola jeedin tan taas bay noqon oo bal matalan iyadoo hadal caami markuu yimi istithna ka daba yimaado ama shardi ama sifo waxyaalaha mukhasisaadka inoo iman doona macnuu waa bayaan la caddaynayo hadalkaa caamka ahaa intan istithnaa ama shardiga ama sifadoo kale lagu saaray inaan marka horeba lafdiga loola jeedino waa bayaan markaa iyo caddayn taasi bal markaa waxa weeye marka halka raqamka labaad ee way qabteen qolooyinkan kitaabka inoo soo madbaceeyey mithaalu xadi takhsiis almutlaqna xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta macnaha hore tamyiizu bacdi ljumlati bilxukmi min aljumla ayuu mithaal takhsiiska mutlaqu u yahay oo imika ilaahay markii hore salaadaha in la wada ilaaliyuu faray haddana waxaa adkayn lasii adkaynayo xifdigii lagu sii bal matalan takhsiis uu ugu yimi salaadan alwusta bal matalan takhsiiskani maaha takhsiiskan bayaankaa takhsiiskan cumuumka maaha oo xukumkii caamku lahaayoo ah in la ilaaliyo in salaadan dhexe ay ka baxayso oo iyadu wax kale ay yeelanayso ine kaasoo takhsiiska inoo imanaya noqonaya ee waxa ay tahay oo ay macnu uu yahay un waa adkayn lasii adkaynayo iyadoo marka horeba salaadihii in la ilaaliyo la faray ayaa waxaa lagu khaas yeelay salaadii wastada muxaafadadii oo laysfaro aada loo sii adkeeyey ama iyada kan caamka hadduu yahay imika inoo bilaabmaya hadduu yahay bal matalan iyada kaama noqonayo dee lafdigu wixii uu shamlinayo markii horeba wax kamay bixin oo iyaduba salaadihiibay kaba mid ahay waxay wax ka bixi lahayn hadday meesha oo takhsiis caam ay noqon lahayd hadday noqoto xaafiduu cala salawaati walaa tuxaafiduu calaa salaati lwusta istaa xukumkii gaar ahaan looga saaray taasaa takhsiis caam noqon lahayd imika tan takhsiiska u jeeda waa adkeyn macnihii caamku lahaa ayuunbaa lagu sii adkeeyey ziyaado ta'kiidun baaba jirta waa takhsiis mudlaqa unbuu kaasi noqon faslun wayajuusu waxa bannaan dukhulu takhsiisi takhsiiska gelitaankiisa uu galo fi jamiici alfaadi alcumuumi alfaada cumuumku uu leeyahy dhammaan alfaada cumuumkuna ba dee intii uu kitaabka inooga soo sheegay waan soo aragnay waa ku imanayaa takhsiis kol hadduu lafdigani caam yahay takhsiis waa geli karaa wa min alamri amara wanahyi nahya walkhabari khabara alfaada cumuumku macnaa lafdigan caamka ee yimi hadduu amar ahaa taksiis waa ku imanayaayo wax markaa markii hore lafdiga caamka ku jiray baa taksiiska lagu saarayaaba nahyi hadduu ahaana waa ku imanayaa iyadana taksiis waa galaa waa banaantay hadduu hadalku khabar ahaana taksiisku waa ku yimaadaa oo bal maalan dee intaba amr iyo nahyiya amhiladoodu waaba iskaba caddahay in khabarka oo kale falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caaman oo kale khabar bay ahayd maaha amar mana nahyi maaha ilaadna say noo iman doonta waxay keentaa taksiis oo adawaadkan taksiiska ama waxyaalaha taksiiska keena mukhasisaadka adigu dee aan mustaqilka ahayn ee mutasilka ayay kaba mid tahay haddii aan ilaa hamsiina aana imanna waxay arrinku hadalku ahaan laa-un in konton dood uu dhex joogay qoomkiisa isagoo intaa u yeedhaya tani markaa qayb kontonkiibay ka saarto kontonku markaa waa ka dhinaanaya kunkiibuu kaba dhinaanaya waana lafdi khabara dee kadib iyo waxyaalahaasoo ka imanayaana ma jirto marka horeba intaa loolama jeedin kalaamka ina bayaan baa loolaba yimi bal markaa khabarkii iyo amarkii iyo nahyigii iyo waa gelaya walaa taqrabuhuna xataa yadhurna bal maalan taasi waa dee nahyi bay ahayd waana kan uu ku jiro taksiisku wa min annaasi dadka waxaa kaga mida bal culimada man qaala ku yidhi laa yajuusu ma banaana ataksiisu fi lkhabari amarka iyo nahyiga waasixo waxaa dee laysfaray in wax laga soo reebo ama waxaa layska nahiyey in wax laga reebo oo xukumkii nahyiga ka baxa waa jaa-is bay yidhaaheen waana dhacaya laakiin khabar marka ay noqoto taksiis kuma yimaado kamaa laa yajuusu nasku fiihi weeye oo se aan naski khabarka u gelinoo de way noo dambaysaaye marka la eego dee horena malaa wax uga soo aragnaye marka la eego xagga naskigu khabar kuma yimaado waayo khabar nasikhitaankiisu dee wuxuu noqonayaa hadalkaa hore inaanu jirin oo kadib baa meeshii ka imanaysa laakiin tani taas maaha oo labaab maaha waxay leeyiin si aan naskiguba aanu khabarka u gelin ayaan taksiiskuna khabarka ugu imanahayn wahada khadawn wuxuu leeyahay sheekhu taas farqibaa u dhexeeya isku mid ma aha in la yidhaha taksiis khabar maalintii dhaweyd waxaan ku joogsanay fasalka adigu bal hore ee alqowl fi lkhusuus oo kollay ujeedadiisu ahayd ama mawduuciisu ama wuxuu kaga dee inoo tilmaamaya ahaa inay bannaan tahay ama dee taksiiska uu inoo soo tacriifiya taksiis alcumuum maha taksiiskii mudlaqa ahaa alfaadii cumuumkaynu soo maray dhammaan inuu wadagalo taksiiskaasi waa wadagelayaa buu yidhi oo amarkii iyo nahyigii iyo khabarkii taas buu yidhi waana dee qowlkii mukhtaarka ahaa uunoo horreysiyey oo ujeeddadu haddii wax laysfaro oo wixii laysfaray oo dee afraad badan shamlinayo kulansanayo lafdigiisa ku shamlinayay qeyb xukumkii laga soo reebo xukumkii laga saaro ama wixii layska nahiyey ama khabar wax laysu sheegay oo lafdigiisu uu caam ahaa wixii uu nudqi ahaan iyo lafdi ahaan ku shamlinayay qeyb laga saaro xukumkii ee waa waxa taksiisku yahay oo taasi way bannaan tahay guud ahaan waana qowlka mukhtaarka marka laakiin wuxu uhi wa min annaasi man qaala dadka waxaa ka mida ku yidhi oo culimadii kaa mida laa yajuusu takhsiisu fi lkhabari ma banaana in la khaas yeelo khabarkii kamaa laa yajuusu nasku naski khabarka la naskho weeye waa nasku fi lkhabarba de naski khabarkii la nasakhaa si aanay u banaanayn ayaan halkan takhsiisna u banaanayn oo macne waxa weeye iyadoo dee lafdi caama ruuxu kuba waramay hadduu lafdigii caamka ah uu hadalkiisii galay cumuumkiisii ku shamiyey uu kaba soo reebo malaa waxay tasawureen dee hadalkii oo been noqonayo inuu yahay saa daraaddeed aan in halkaa khabarka aanu naski gelahayn oo may aanu gelahayn khabarka takhsiis si aanu naski ugela naskiga waa inoo iman doona haddii aan la yidhaayo naskigu axkaamtan buu galaa amar iyo nahyi leh ee wixii khabara dee iyadoo la bedelo xukumkiisii la bedelaaba waxay noqonaysaa been bay isu rogaysaayoo akhbaarta naski kuma yimaado taas bay laakiin halkan farqi weyn baa u dhexeeya taksiiska iyo naskiga umuuro badanna culimadu way tiriyaan waxyaalaha halkaa ka imanaya dee kadibkee ka dhalan karaana halkan ma dhalanayaan bal dee qur-aanka naftiisa iyo dee kalaamkii saxiixaana waxaan kaba helaynaa iyadoo lafdi caama la idlaaqay khabarna uu yahay haddana ciddii loo jeeday ay qeyb u noqoto ama qeybun uu kuba dhacayo aladiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum annaas taasba lafdiga waa lafdiga caamka dad oo dhan buu shamrinaya dee haddana nin keliya inoo soo naqliyaanba inuu dee waxa weeyaan ciddii naaskaa hore uu kuba dhacay u ahaa naaska dambena qurayshoon dadkii oo dhan wada ahayn ee qeyb dadkii kaba mida ayuu noqonayaa markaa taksiisku waa ku banaaya khabarka qowlkana waa kan radin doono wuxuu leeyahy wahada khadawn waa halkii marka aan ku joogsanay in la ydhaaho khabarka takhsiis kuma banaano marka wixii khabara lama takhsiisinayo khadaun qowl khadaa weeye sababtuna liana inagu qad bayanaa waxaan caddaynay ana takhsiisa takhsiisku halku leeya waan ku caddaynayna waa halkii dee hordhaciisii fikrada u horeysa markaa baabkan oo uu inoo soo sheegay wa ama takhsiis lcumuumi fa huwa bayaanu ma lam yurad bilafdi lcaami weeye maha xukum la bedeliyaba ee waa markaa waxaan soo caddaynay buu idhi ana takhsiisa takhsiisku bayaanu maa kii caddayntii inuu yahay uun lam yurad aan loola jeedin bilafdi alcaami lafdigani caam buu ahaa afraad badan oo uu suubanaya ayuu shamlinayay marka qaybtan la saaraya marka horeba loolama jeedin lafdigan caamka oo xukumka lamay wadaagsanayno waa tan saasaa loo soo kooba dee xukumkii loogu koobayba afraaddii qayb ka mida qaybna loogaba saaray arrinku markaa maaha naski iyo bedelid maaha waa caddayn waa iyadoo bal maalan la caddeeyey uun oo daliil lagu caddeeyey inaan intani in loo jeeday ahayn marka taasna wax khulfi oo ku sugan iyo wax kadib oo ka imanaya ma jirto wahada arrinkan ah bayaanu maalami bayaankaas iyo iyadoo wixii lafdigaa hore galay qeyb ka mida la saaro daliil lagu saaro oo dee caddayn un ah kaasi yasixu waa ansaxayaa fi lkhabari khabarka waa ku ansaxayaa kama yasixu fi lmri wanahyi amar iyo nahyigiiba sida ugu ansaxaya dee kulley waana waaqaco bal qowlkaasi wuxuu leeyahay sheeh huwa qowl khadoo de waa qowlkaa hore ayuunbaa qowlkii mukhtarka mukhtaarka ah weeye faslun wayajuusu waxa bannaan atakhsiisu khaasye la khaas yeelo lafdigii caamka ahaa ilaa an yabqaa ilaa uu ka hadhayo min allafdi lafdigii alcaami caamka ah waaxidu mid uu ka hadhayo fasalkanna wuxuu sheekhu kaga hadlayaa raximahu llahu tacaala bal ilaa gaayada uu gaadhi karo takhsiis oo lafdigii caamka ahaa dee waa lafdiga nudqigiisa afraad kala duwan oon xasri lahayn inoogu ama afraaddiisii dee u suubanaysa oon xasri lahayn inoo shamlinayo inoogu wada dhacayay takhsiiskuna waa afraaddii qeyb ka mid oo xukumkii caamka laga saaro haddaba saaritaanka afraaddii qeyb ka mida la saaraya ilaa gaayahee ayuu ku joogsan karaa ilaa inteebaa lafdigii caamkaa ka hadhi kara oo takhsiiskan uga hadhi kara taasba weeye kolley lafdigii caamkaana waxaynu soo marnay dee alfaaddiisii waan soo aragnay kuwa waxay ahaayeen jamac bay ahaayeen dee alif iyo laam aan cahdiye ahayn ay gashay si almuslimuuna iyo dee wixii laba midka ahaa ama ismujinsigii jamciga annaas iyo kuwa waxna ay haayeen alfaadihii uu mubhamka kaba cabiray man iyo ma iyo ee mid mufradna ku dhacaya u suubanayay wax mufrad ka badan oo la dee xasri aan lahaynna u suubanayay kuwaas ayaan horta labada qayboodba way jireenoo waan soo aragnay bal markaa markan la afraaddii caamka qayb ka mida la saarayo ilaa intee dee noqonaysa inay ka hadho lafdigii caamkaasi uu khasaaistii cumuumkiisa u yeesho oo takhsiiskan markaa inteebuu saari karaa inteebaa ka hadhi kartaa waa intaan marka wuxuu yidhi isagu wayajuusu waxa bannaan isagoon kala qaadin alfaadihii aan kala qaadin in lafdigani jamac ahaa iyo inuu alfaada mubhamkaa uu ahaa aanu kala qaadin ayaa wuxuu dhaha takhsiisu takhsiis la khaas yeelo lafdigii caamka ahaa ilaa an yabqaa ilaa uu kaba hadhayo min allafdi lafdigii alcaami caamkaa waaxidun oo ujeedadu in takhsiis ku yimaado waa afraaddii uu lafdigani u suubanayay uu ku wada dhacayay uu nudqigiisa ku wada dhacayay dhammaantood xabad mooyaane intii kale laga saaraba xukumkii caamka oo iyagu xukum kale ay yeeshaan oo daliil uu saaro marka waxaa lafdigii inooga hadhaya uu noqdo hal ilaa intaas qaayahaasi way bannaan tahay oo ilaa haddii dee weli uun aan haysano laftigii caamkaa wuxuu ku dhici karo dee midbaa uu yaraanayse bal matalan uu markaas uu inooga hadhi karo walow aanu imaka kala qaadin caamku waa taksiisku waa bannaanyay buu leeyahay wa qaala abu bakrin abu bakr wuxuu yihi alqafaalu qafaal dee kollay nisbadani markay timaado ruuxan qafaal la yidhaaho waa nin ama qufullada sameeya ama iibiyo taas baa nisbadani waayo laftigu waa lafti nisbo ayay tahay laba nin baana ku shuuroobay marka la eego xagga madhabta shaaficiye iyo dee ragga musanifiinta laqabkan ah alqafaal midi waxaa la yidhaha waa kan inoo yaalo qafaalka weyn baa la yidhaha ama alqafaalu shaashi oo qafaalka weyn ama alqafaalu shaashi kaas baa la yidhaahaa tarjamadiisana walow aan dee yar qaban doono xagga hoose markuu inoo qabto waa ninka bal mathalan dee nin kutubta xadiidka markay noqoto iyo kutubta tafsiirka iyo kutubtan usuulkan haydna iyo umuuraha kalaamkiiya waa ninka dikrigiisa kusoo noqnoqdo oo waa nin had iyo goor meelaha dikrigiisu tafsiir buu leeyahay waxaa kaluu leeyahay kutub kala duwan dalaa-il nubuwa leeyahay kutub usuulu leeyahay jadal buu leeyahay bal waa nin saasa ka qafaalka weyn baa la yidhaha midna qafaalka yar ama alqafaal lmarwazi labadooda waa isku kunyao mid kasta abubakrin baa la yidhaha laqabka way wadaagsadeenoo mid kasta waa alqafaal nisbada madhabta way wadaagsadeen mid kasta waa ashaaficiyu abubakrin alqafaal shaaficiyu laakiin ka yaryo ka weyn iyo ashaashi iyo almarwaziyu bay ku kala saaraan iyo magacyadooda oo kala duwan oo markaa qafaalka yarna waa la yidhaahaa oo ninkaasi isagoo xagga fiqhiyaadka markay noqoto kutubtan fiqiga ah ayuu dikrigiisu aada ugu badan yahay ka yar waana ninka dariiqadan dee kollay fiqigan shaaficiya laba dariiquu leeyahay oo dee bal mathalan ama taaliif ahaan badanna ay kuba yimaadeen kollay tarjiixyaadoodna meelo qaarkood iyo naqligooda madhabeediya waxyaalana ay dee kolka ay dee kala duwan yihiin nawowina uu cinaayoodo kitaabkiisan majmuuca oo laba dariiqo iyo marka naqliga madhabta midna waxay dhahaan dariiqat lciraaqiyiin midna dariiqat markaa khuraasaaniyiin ama dee maraawisana way u badnaayeen marka ninka dariiqat khuraasaaniyiin madaxda kaba ah ee dee sheekheeda ah weeye markaa qafaalka yari bal marka horta taas weeye hortaba ninkan tarjamadiisa i xasba dilaaci nisbadan ha ku taale laakiin waxaan loogu nisbeeyey inta badan dee walow nisbadu ay taa tahay inuu isagu waxaan la baashiriyo in kale xasba dilaaci maan aragoo dee dahabi oo kale iyo ibnu kathiir iyo a'imadii kale saaxibu lansaab abu markaa samcaani iyo markaa may taaban intan arkay weeye laakiin ninka kale nin ku shuhroobay buu ahaa qufullada inuu sameeyo oo weliba arrintay dahabi iyo ibnu kathiir iyo ay soo naqliyaan mahaaro halkuu ka gaadhay iyo xirfataa uu leeyahay qufl maca miftaaxiisii watuu yidhaaheen qadra arbaci xabaad waa xabaad bal haddii aan eegno bal heedaba afar xabadood barhkood dee ibnu kathiir dabaqaadkiisa waayo kitaabku leeyahay dabaqaat shaaficiya bidaayaan labadaba tarjamada ku leeyahay dabaqaadka waxaabuu kaba yidhaha arbacata xabaad khardale adigu wax aad u yar ayuu qufl dhan oo isku dhan kaba sameeyey ilaa soddon jirkiisna waxaa soo markuu soddon jir gaadhay ayuunbuu cilmiga u jeestay waana kaa ah sheekha dariiqati alkhuraasaaniyiin cilmi iyo xifdi iyo rushdi iyo fahm iyo rooracnimona imaam lagu daydaba ahaa isagu waa qafaalka yar ee marwasiga bal horta nisbada laftiga qafaal taasba weeye labadooda ninkan maxamed ibnu cali baa la yidhaah kaa kalena cabdullahi ibnu axmed ibnu cabdillaahi baa la yidhaah kani afar boqol iyo shan saddex boqol iyo shan iyo lixdankii buu dhintay kaa kalena afar boqol iyo toddobiyo tobankii ayuu dhintay dee magaalooyinkoodna way kala duwan yihin marka ninkan baan yar marka wuxuu dhi huwa maxamed ibnu cali ibnu ismaaciil xagga hoose ayaan qabtay ashaashiyu alqafaal shaashkani waa magaaladii loo nisbeeyey dahabi baa kitaab buu leeyahay la yidhaaho ama dee waa risaalo yar laakiin markay madbaceeyeen ay wax kasta la tarjameeyey bay dee roonaatay marka hore sideed safxa kamay badnaynba alamusaaru dawaat alaathaar waa magaalooyinkii islaamka ee cilmiga xadiidka marka la eego inuu raad ka jiray aathaar u saaxiibka ah xadiid u saaxiib ahaa meelun magaalooyinkii islaamkuu tiriyey bari iyo galbeed dee waa aqoontoodii iyo heerkii ay joogeen markaasaa magaalooyinkii oo dhan oo ayuu mid mid usoo qaatay wixii jiray barhkood baa xadiidku waqtigu ku bilaabmay barhkood baa dhammaadkeedii oo arrimaha la yaab kalea madiine oo kale markuu dabaqadii imaam maalik iyo sheegay dadkii dabaqadiisa intii intaa ka dambaysuu yihi uma akada alcilmu yatanaaqas wa talaasha cilmigii baaba markii dambe madiina nuqsaamay markii dambena waaba iska baabacay oo dee waqtiyada qaarkeed waa qarnigii mara sideedaad iyo sagaalaad la soo gaadhay kolley arrinteedu way koobantay madiina waa dabaqada imaam malik dabadee oo kale shaashkan wuxuu kaba cabiraa magaalooyinka islaamka waa ta ugu dambaysa xadiid lagu yaqaano waa suu kaba cabirarka iyo akhiru bilaad islam alati biha alxadiid bilaada islaamka meesha ugu shishaysa ee xadiidba lagu garanayo ama xadiid kuba suganyaho markaa saddex nin buu magacaabayo imaamkani uu kaba mid yahay dabadeed buu yidhaa haddana markii dambe arrintii way dhammaatay waanay tirtirantay waa xadiidkii joogtay halkaas daba shaashtan imika isaga loo nisbeeyey waa magaalo